kooxo hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari ay lahayd guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuula sheekh axmed gaballe xilli uu marayay agaarka viya roma ee degmada xamarweyne kooxda hubaysan ayaa la sheegay in gaarigii guddoomiyaha ururka haweenka ay ku horgooyeen gaarigii ay wateen waxaana ay rasaas huuyeen dadkii saarnaa gaariga guddoomiyaha ururka haweenka ayaa la sheegay in wakhtiga uu weerarku dhacayay aanay saarnayn gaarigeeda waxaana rasaastii ay fureen kooxaha hubaysan ku geeriyooday xogayaha guud ee ururka haweenka qaranka canab cabdulaahi xaashi iyo axmed jaamac oo ah wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuula sheekh axmed gaballe iyadoo sidoo kalena uu ku dhaawacmay qof kale oo goobta ka agdhowaa sida uu faahfaahinayo afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane dilku wuxuu ka dhacay isgoyska via roma degmada xamarweyne allaha u naxariisto waxaa la dilay laba qofood oo qof u haween tahay waxaana lagu kala magacaabaa axmed jaamac xirsi oo ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwa batuulo axmed gaballe allaha u naxariisto axmed waa dhintay sidoo kale waxaa la dhimatay axmed xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka soomaaliyeed marwo canab cabdulaahi xaashi iyana way dhimatay labadaas qofood oo ummadda u adeegayay ayaa dhintay ilaahay baan uga rajaynaynaa inuu naxariistiisii siiyo gacanka xaq daran baa dishay muwaadiniin soomaaliyeed bay ahaayeen ummadooda u gargaara dalka dibadiisa uga yimid inay u shaqeeyaan dadkooda u shaqeeyaan allaha u naxariisto labadaas qofood way dhinteen afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in axmed jaamac oo ah wiilka batuulo sheekh axmed gaballe uu dhowaan ka yimid dalka kanada oo uu muddooyinkii ugu dambeeyey deganaa kanada ayuu uga yimid inuu ummadda u qidmeeyo allaha u naxariisto walaalkay axmed aadaan saaxiib u ahayn sidoo kale walaasheen canab iyana way dhimatay allah u naxariisto kooxihii weerarka geystay ma la garanayaa haddii la garanayo oo la og yahay waa la qaban lahaa cadow ummadaan weeyaan ilaahay idinkiis waxaan hay-adaha ammaanka ka rajaynaya oo aan kuna kalsoonahay waajibka qaran ee lamaha amnigu wadaan in cadowgaas cadaaladda la hor keeno biidni illahi alkariim dhinaca kale guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa ku tilmaantay wax laga xumaado falka lagu dilay xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka iyo axmed jaamac oo ah darawalkii waday gaariga la weeraray gaariga ku horgooyeen wuxuuna ka dhacay shilka xamarweynu ka dhacay via roma waxaan leeyahay waxay ahayd fal oo maaragtay xushnimo ahaa dhammaan haweenka soomaaliyeed iyo nowab ay joogaanna waxaan is leeyahay xanuunkaan la wadaagaynaa dhammaanteen walaasheen guddoomiyaha haweenka qaranka haddana waxaan ku sugannahay isbisaarka oo maaragtay meydka la keenay masiradaasa nagu dhacday saakay mana aha wax ku cusub dhacdooyinka maalmahan soo dhacaya lamid tahay jeedadooduna waxay tahay in haweenka soomaaliyeed ee nabadda jecel oo dowladnimada ka shaqaynayo inay dib u celiyaan oo maalin walba dadka ay cabsi geliyaan laakiin mana baqi doono waxaan isleeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed madaxda dalka ugu sarreysa iyo laamaha amnigana waxaan ka codsanaynaa in maaragtay gumaadka gaarka ah ee lagu haya haweenka soomaaliyeed oo sababta loo dilaayana ay tahay maxaad dawladnimada u taageeraysaan maxaad nabadda uga shaqaynaysaan maxaad runta uga sheegaysaan waxa jiray xaqiiqda ayaa naloo leynayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaalada muqdisho waxaa ku soo badanayay weerarada ka dhanka ah haweenka u shaqeeya hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaana weerarkan ay maanta ku dhimatay xogayihii guud ee ururka haweenka kasii horreeyey dil loo geystay toddobaadkii hore foos maxamed xuseen oo ahayd guddoomiye laameed ka tirsan degmada xamarjajab ee gobolka banaadir taasoo xilligaasi ku mashquulsanayd howlo nadaafadeed oo ka socday degmadaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho